Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa tababar la xiriira awoodsiinta guddiga xasilinta iyo nabadaynta kusoo gabagabaysay degmada Xaradheere. Tababarkan ayaa intii uu socday waxaa ka qaybgalayaasha lagu baray awoodsiinta xasilinta nabadda, darisaynta iyo casharro kale. Guddoomiyaha degmada Xaradheere Casayr Ibraahim Mataan ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarkan.
Ee, degmadan xaradheere u dhisan dhammaan rukunadii degmanimo ay ugu horeyso ee, qorshaheedii degmanimo sida waaxaha deegaanada laamaha tabeelayaasha ee, tiro tobanlaha iyo inta kasii hooseysa ee xaafadaha ah barnaamijka darisaynta saddex waxyaabood uu daaran yahay ee, waxaa ugu horeeya amniga oo la ogyahay barnaamijka darisaynta kaalinta uu ku leeyahay sida xaafadaha ay isugu xiran yihiin ee, afartan afartanka qoys iyo toban tobanka qoys cid kastana cidda kale ay ka warqabto si amniga ku dhex jira loo ogaada barnaamijka darisayntu dhammaan deegaano badan oo naga horreeya jira oo hore uga faa'iidaystay ilaahay mahadii sanadkii saddexaad degmada xaradheera iyadoo xor ah inay ka faa'iidaysanayso ee, darisayntii waa horukac iyo horumar iyo biseel dadka ay qabaan amniga markii laga soo tago garsoorka wuxuu ka yahay qaybta ugu muhiimsan ee, darisayntu agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdulaahi cabdirasaaq shiidoon ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay joogtayn doonaan tababarada noocan ah maalmihii wasaaradda arrimaha gudaha dowladda galmudug ay ku sugnayd degmadani waxaan ka qabanay tababaro kala duwan kuwa aan u sameynay maamulka degmada iyo deegaanada hoos yimaada iyo tababar aan u sameynay guddi la yidhaahdo guddiga xasilinta iyo xalinta khilaafaadka oo ay yeelanayso degmadan markii ugu horeysay waxaan halkan ku guddoonsiin doonaa guddigaasi shahaadooyin tababar shan maalmood ah ay qaateen waxaan aada ugu faraxsanahay degmada xaradheere in maantay ay la tartami karto degmooyin xor ahaa muddo dheer ama weligoodba middaasna waxaa mahaddeeda allah subxaana wa tacaala ka sokow iskale bulshada degmada xaradheere qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay tababarka ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen marka annagu horta een, hagar waa ka gudubnay waxaan ka gudubnay khilaaf waxaan u gudubnay nabad waxaan u gudubnay wax wada qabsi waxaan u gudubnay soo dhowayn waxaan u gudubnay arrimo bulsho waxaan u gudubnay inaan dadka waxgaradka cilmiga leh culunta leh iyo madaxda sare ee federaalka ama midda dhexe intaba inaan wax la qabsanno hore u soconno Een, waxaan leenahay waxaan ogaanay een, degmada cadaaladdeeda iyo say u shaqayso heer xadheer waa isla ogtihiin bahyo badanaa ka jiray Een, waxaana rajaynaynaa wasaaradda nala joogto martida noo ah inay maaragtay noo dhammaystiri doonto haddii ilaah yidhaahdo taasi waa tii cadaaladda midda kale waxaa jiray ee, shantii maalmood oo la soo dhaafay oo tagtay waxaan ka qayb qaadanay mowduuc ama brograam aad u fiican oo khuseeyey bahda cadaaladda iyo garsoorka iyo amniga guud ee degmada Een, runtii waxaan meeshaas ku ka faa'iidnay cashiro muhiim u ahay horumarka degmada
si kastaba tababarkan ayaa ku soo aadaya xilli degmada xaradheere ay ku tallaabsatay horumarro adeegyada aasaasiga ah bilooyinkii lasoo dhaafay